marka ilaaq ma aha oo in la yidhaahdo waxa weeye cid kasta oo jaahila waa loo cudur daaraya wax dhici kara ma aha in kasto in kaleo in la yidhaahdoo kale cid kasta oo jaahila looma cudur daarayana wax dhici kara ma aha yani jahliga cudrigiisu waxay tahay bayna alifraad watafriid yani waxay taallaa dad loogu cudrayaa waa jira qaar aan loogu cudrayn waa jira cilmigana sidiisaba waxaa laga eegaa markaysagaa tamakunka oo marka leeyahay buluuqa qalad ha ka fahmin buluuqa markaysaga waxaa markaa aniga wa inuu ilaaba ilaa isoo gaadhaayo anigu ma maqal iyadoo aan markaysaga waxaa markaa madino aan u ahayn yani markaa lagama sii sanayo masalan nin baa wuxuu joogaa beled islaama cilmigiibaa agtiisa muntashir ah isagiibaa mutayasara dadka asaagiisoo kale markaysaga waxaan waxay ka jaahil noqon karaan ma aha waay waxay garanayaan dee markaa ninkii caynkaas ahaa ee xaalkiisu sidaas ahaabaa wuxuu yidhi zinadu inay xaaraan tahay anigu maba garanayn waxaan islahaa waxa weeye waa qofku waxaan hadduu mar isagu leeyahay oo uu ku siiyo dembi kuma qabtid sidaasaan markaa islahaa yacni xoolaha markaa uu ku siiyoba sidaana dembi ugu qabin ayaa hadda alaabteeda kuu fasaxdana aynay wax dembiya ugu qabin sidaasuu ku andacooday laga aqbali maayo laga aqbali maayo mar hadduu tamakunkii uu yaallo waxay noqonaysaa in markaysa waxan markaa jahligaas uu sheeganayo aan loogu cudrin oo aan laga qaadan laakiin hadday dhab tahay axkaamu dunyaa looguma cudriyo waayo daahirkay ku dhisan tahay inaguna qalbigiisa ma ogin waxaana laga eegayaa tamakunkaa laga eegaya waxaana madinada u ah baa lagu xidhaya qaacidaana jirta culamadu ay yidhahdaan in alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu biwadinatiha marka madinada waxa waa madinat lcilmi meeshu ma tahay yani waxaasi markaysaga ogaalkeeduna muntashir ma yahay oo mafaafsan yahay sidaas iyadaa baa laga eegay qaacidada noocaasa markaa jirta marka waxa weeye haddii laakiin ay dhab tahay inaanu maqal oo asmaacdiisa aynay ku dhicin cindallaahi cudurdaar waa ka helaya laakiin markaa yani cindana fi axkaami dunya la mar haddii madinat lcilmi markaysaga uu joogo marka calaa kulli xaal yani buluuqa saa laga tilmaamayaana waa saas iyadaa weeye sheikuna waa tilmaamay farqiga noocaas oo markuu soo sheegay bu wuxuu yidhi ama alqaadiru calaa tacallumi asharaa'ici buu yidhi faalqadaa'u waajibun calayhi wain lam yaclamha liannahu mufarid waana sida ibnu cuthaymiin uu ku tilmaamay nadmigiisa markaysa waxaan markaa alqawaacid adahabiya la yidhaahdo yani sida uu ku sheegay ahlu cilmi badan baana markaysagaa sheegay marka calaa kulli xaal masaladii aljahlu bilcudrina yani markaa kelmadaas yar ee kooban baynu markaysaga waxaan markaa ku dhaafaynaa masaa'il markaa yani farciga oo ku dhismaya qaacidadan baa jirta masaa-ishaa farcigaa wuxuu ka tilmaamay faralka qallaha la qallaynayo waxa kaleoo ka mid a nin baa wakiil buu leeyahay wakiilkiisii buu casilay wakiilkiina weli warku ma gaadhin inta casilaadda iyo warka gaadhitaankiisa u dhexeeya tasarufkiisu ma fulaya mise fuli maayo haddii la yidhaahdo bimujarad ilwuruud buu ku sugnaadaa khitaabku waxay noqonaysaa mujarad inuu casilay inuu ku sugnaanayo waxayna noqonaysaa markaysaga inuu iska casilan yahay xukman oo aan tasarufkiisaas u dhexeeya bayna wuruudi alcazli wa bayna buluugihi ila almuwakkal in waxa weeye ay tahay hayru naafin ayaa ka dhalanaysa haddii lahay wuruudka keliya ku sugnaada saasaa ka dhalanaysa laakiin sida raajixa oo ah markaysaga buluuga inuu ku sugnaado waxay noqonaysaa markaysa waxaan markaa inaanu tasarufkiisaasi inuu naafid yahay ilaa warkaasi ka gaadhayo wakadalik nin baa wuxuu ku casilmay muwakkaloo la wakiishay dhimashada wakiilkii muwakilkii u dhintay nin baa wax wakiishay oo waxa weeye tijaaro iyo umuuru u wakiishay markuu u wakiishay baa kii wax wakiishay baa dhintay xoolihii markaa ciddii lahayd waa ka intiqaaleen oo warasay u intiqaaleen wakaaladii waa burtay haddaba ma waxaa la odhanayaa bimujarad inuu hebel dhintay ku burto oo saacaddu dhintay laga soo bilaabo wax tasaruf oo wakiilka u asaxayaa ma jiro mise waxaa la odhanayaa maya warka geerida markuu maqlay laga soo bilaabaan tasarufkiisu fulay labada waxay ku dhisantay masaladaas raajixuna waxay tahay inuu warkaasi soo gaadho inuu markaysaga waxa ku xidhmayo masaladan ku saabsan yani gaadhitaanka uu isagu soo gaadhayo shardinta la shardinaya waa wixii markaysa waxaan markaa yani isaga wax kaga xidhan yihi amaa ciddii markaysa waxaan ayn waxba kaga xidhnayn waxaa la odhanayaa markaysa waxaan mujarad alwuruud weeye masalan oo kale qof dumaraa la furay furitaankii la furay waxaabay maqashayadu cadad baxday bimacnaa muddadii lagu cadadbaxi lahaa iyadoy dhammaatay marki warkiiba mar dambe soo gaadhay ma waxaa la odhanayaa qofkaa dumara waxa weeye ayaantii la furay laga soo bilaabo ayaa markaysaa xan markaa ay furayd yani cadadbixina markaysaga haddii muddadiisu dhammaatay waata wakadaa markaysagaa nin baa dhintay warkii geeridu wuxuu soo gaadhay qofkii dumar ahayd iyadoo markaysaga muddadii ay ku cadadbixi lahayd baa ay dhammaatay yani marka waxa weeye ma samaynaysaa markaysa waa ixdaadkii ma la imanaysaa mise waxa weeye lama imanayso waktigeedu waa dhacay yani ta noocaas iyadu waa ka duwan tahay waxayna noqonaysaa markaysa waxaan markaa in yani ay noqonayso markii waxa weye arrinkaasi dhacay laga soo bilaabo ibnu cuthaymiin nadmigiisa qawaacid dahabiya waa ku tilmaami jiray masalada noocaasa gaar buu tilmaami jiray hal yastaqilu lxukmu xukumku ma ku sugnaadaa bilwuruudi soo aroorka uu soo arooro aw bibuluuqihi mise gaadhitaankiisu ku sugnaadaa ila lmawjuudi ka jira marka uu gaadhayo mukalafkee lagu kalifayo falcazlu casilaada bilmawti geerida wax lagu casila aw ilcazli ama casilaad wax lagu casila caslida dambe waxay noqonaysaa waan ku casilay taa uu ku casilmayaa arada waa soo dariday oo bimacnaa waxay ku soo dariday markaysa waxaa khilaafkan mas'aladaa ku saabsan kadaa saasoo kaley ahaatay qadaau jaahilin jaahil qallaynta uu qallayn lilmuftaradi wixii la farar yeelay walaysa naskha nasakhaad maaha kullu maa afaada wax kastoo faa'ideeyey alisdiyaada markaa ziyaado faa'ideeyey fii maa rasa ay calaa maa rasa wixii ku sugnaaday markaysaga uu ka zaa'id yahay binasi nas ku sugnaaday wanaqsu markaysagaa nuqsaan liljuzi juzn la nuqsaamiya aw ishari ama shari la nuqsaamiya untuqiya waa la doortay naskhuhu markaa nasakhaadda uu nasakhayo lisaaqidi kii dhacay uu nasakhayo laa liladbaqi kan hadhay markaysagaa inaanu nasakhayn inta soo baaq inta baaqiga aanu nasakhayn yani sidaas iyadaabaa la doortay halkana wuxuu inagu tilmaamayaa marka mas'alada la yidhaha aziyaadatu cala annasi yani markaa hal iziyaadatu cala annasi naskhun am laa ziyaadada nas wax lagu kordhiyaa nasakhaad ma tahay mise ma aha mas'aladaasuu kaga warramaya qolyaha xanafiyada la yidhaahdaa waxay yidhaahdaan aziyaadatu cala annasi naskhun ziyaadada nas wax lagu kordhiyaa nasakhaad weeye haddii masalada la taxriirinaya si fiican waxa u taxriiriyey markaa shanqiidi kitaabkiisa almudakira la yidhaahdo waxaanu u tilmaamay masalada markaysagaa in la qaybinayo oo waxa weeye laba waajib aan calaaqa lahayn in shay la waajibiyo haddana shay kale la waajibiyo salaad baa la waajibiyey haddana soom baa la waajibiyey salaadda soomka waajibinta la waajibiyey salaadii nasakhaad la nasakhaya inaynay ahayn oo waajibaadkii wax lagu kordhiyey taa waa laysku waafaqsan yahay xanafiyada iyo kayrkeedba waa isla wada ogolyihin inay taasi nasakhaad ahay waa mid masale labaad waxa weeye yacni markaa waxa la kordhiyey ee shay baa waxa weeye waxa lagu kordhiyey shay markaa waajib ahaabaa markaysagaa wax lagu kordhiyey waxaa lagu kordhiyey ziyaadadaasina markaysagaa ziyaado munaafiye ah oo ka hor imanaysa markaysagaa ma ah ziyaado munaafiye ah markaysagaa ma ah ta noocaasana waxa weeye waxay jamaahiiru ahlicilmi qabaan inay nasakhaad ahayd nasakhaad inaynay ahayn suurada kale ee saddexaad waxaa weeye in ziyaadadu masiidu calayhigii in wejigiisiiba ay beddesho oo waxa weeye shaygiibaa wuxuu ahaa salaaddii oo kalea laba ragcadood bay ahayd oo ragcad kalaa lagu daray labadiina asixiba maayaan markaysaga ilaa ragcaddaa lala yimaado ta noocaas oo kale naski weeyaan baani markaa saddexdaas suuro markaysa waxaa markaa weeyaan baani saddexdaas suuro ee kala duwan inu caynkaa u sheegi jiraan filaya alaa kulli xaal yani aziyaada cala nasi naskun yani markaysaga ma aha waxaa lagu kordhiyey ha ahaato markaysagaa shardi ama juzi kay doonta ha noqoto maalan oo kale markaysaga waxa suuradaha ay isku khilaafayaan xanafiyada iyo jamaahiirtu waxaa ka mid ah xanafiyadu waxay leeyihiin taqriibu caam waxa la yidhaahdo sanad in la masaafuriyo kii markaa zinaystay ee markaa aan goor hore soo marin waxay tahay waa ziyaado qur'aanka markaa lagu lagu kordhiyey oo ilaahay waxa uu yihi azaniyatu wazani fajridu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda axaadiis baa sheegteen inay markaa sheegtay markaysa waxaan markaa wa taqriibu caam inay ku dartay marka waxa weeye ziyaado waaye waana ziyaado munaafiye oo say munaafiye u tahay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waxa weeye xadkii aayadda ay sheegtay kaafi buu ahay oo mujzi buu ahaa oo inay xad dhammaystiran tahay yacni boqolkaa jeedal ayaa aayaddu tilmaantay xadiidkaa sheegaysaan wuxuu tilmaamayaa war xad dhammaystiran maayo xadkii waxbaa ka dhiman waxbaa ka dhiman xadkiiye waa in lagu daraayo sanad in la masaafuriyaa ka dhiman marka waxa weeye ziyaadadaasi nasakhaad bay keensanaysaa shayguna shayga haddaanu la quwo ahayn ma nasakhi karo yani marka waxa weye xadiidkaa aad sheegteen aayadda lama quwo ahaa oo lama misli ahaa kamana khayr badnaa sidaas aawoodee waynay nasakhi karin aayaadkaanu ka joognaa bay yidhaha maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha umuumaadkaasay dabadeliishadeen halkaasay ka saaray shardi haddii lagu kordhiyana waa la mid bay yidhaha marka waxyaalo fara badan oo axaadiista markaa kusoo aroortay bay diideen yani shaahid waxa weeye yamiinin washaahid in wax lagu xukumo qadaa rasuul lahi sala allahu alay waslam biyamiinin washaahid waa diideen oo waxay yidhahdeen aayadda ka hor imanaysa fain lam yakunaa rajulayni farajulun waimra'ataani miman tardawna min ashuhadaa yani waxa weeye sidaas aawadee maadaama aayadda ay ka hor imanayso aayaddu aynay sheegin yani lug markhaati iyo lug dhaara in wax lagu xukumi karo oo israacay oo mudducigii uu ku dhaarto yani marka maadaama aynay taa sheegin waxay ku tusinaysaa markaysaga aayaddii muqtadaheedii bay ka hor imanaysaa nasakhaad bay noqonaysaa xadiis axaadina ma nasakhi karo aayad qur'aan sidaas aawoodee xadiiska badda ku dar lama qaadanaya bu yidhaha waa nasakhaad mana nasakhi karo waanu la quwo ahayn mitli baanu la ahay markaa sidaas aawoodee lama qaadanaya bu yidhaha calaa kulli xaal jamaahiru ahlicilmi waxay qabaan in markaysa waxa markaa in ziyaadadaasi marka aynay naasikha noqonayn oo aan markaa lagu nasakhayn waxaa kaloo inoo tilmaamay wanaqsu liljuzi aw isharin tuqi waxa weeye waa masalada cagsigeeda shay baa wax laga nuqsaamiye nuqsaantaa wax laga nuqsaamiye nasakhaad ma noqonaysaa mise noqon mayso nasakhaad ma noqonaysaa mise noqon mayso waxa uu tilmaamayaa shiikhu waxaa la doortay qowlka markaa inay inay intay markaa laga nuqsaamiye keliya inay nasakday laakiin intii kale aynay nasakhin waxaa laga nuqsaamiye keliya nasakhaysaa waxa kale nasakhi mayso sidaas iyadaa bay markaa yidhahdeen marka qawlkaasku marka isagaa sheikhu doortay qawlka kale muqaabilku waxa weeye qawlka xanafiyada odhanaya maya dhammaan waa wada nasakhay oo sida ay tahay ziyaadatu cala nasi naskun ayay u tahay annaqsu yani markaa min yani markaa annaqsu liljuzi aw ishari yani naskun liljamiic dhammaan shayga waa nasakhaysaa sidaas iyadaa bay markaa yidhahdeen marka calى kuli xaal yani sawaab ma aha markaysaga qowlka xanafiyada waa laga raajaxsanya walaysa naskhan markaa nasakhaad maaha kulu ma afaada wax kastoo afaa'ideeya alisdiyaada alisdiyaada waa mafcuulkii afaada yani markaa ziyaado faa'ideeya fiima ay calaa ma yani wixii markaa uu ka siyaado yahay yani wixii uu ka siyaado yahay rasaa ku sugnaaday binasi nas ku sugnaaday wlnaqsu nuqsaan la nuqsaamiya liljuzi juz la nuqsaamiya aw ishari ama shari la nuqsaamiya untuqiya waa la doortay naskuhu markaa nasakhaadda uu nasakhayo lisaaqidi wixii dhacay yani la nuqsaamiyey kaas inuu nasakhayaa la doortay laa liladbaqi kii hadhay marka aanu nasakhaynin saasaa la doortay lijmaacu wnasu cala naski walaw tadamunan kula mucarifan ra'w ku dara والله أعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jiray baabu naski waxaa markaa dhinayd qaybta ku saabsan yani qaybaha yani naskiga lagu garanayo waxyaalaha lagu garanayo naskiga ijmaacu wanasu cala naski walow tadamunan kula mucarifa ra'w kdaka yucrafu lada lmuxariri bilmanci liljamci maca ta'ahuri kaqowli raawin saabiqin walmaxki bima yudaahi lmadani walmakki waqowlihi الnaasiku wataasiira dac biwafqi waaxidi lilasli tutabac wakowni raawihi الصaxaabi yaktafi wamiluhu ta'ahuru fi lmusxafi ijmaacu alijmaacu ijmaaca iyo wnasu naska la naskareeyo cala naski yacni nasakhaadda la naskareeyo oo la caddeeyaa walow tadammunan walow kaana haba ahaado tadammunan koobsi markaa lafdigu koobsado macnahaasi uu soo gudagelayo inuu markaa naski faa'iidaynayana kullan mucarrifa ra'aw ra'aw way arkeen markaa culammadu kullan mid kasta oo ka mida ijmaaca iyo naska mucarifan wax ku garansiinaya inuu yahay ayay markaa u aqoonsadeen kdaka yucrafu lada lmuxariri bilmanci liljamci maca ta'ahuri kadaaka xaaluu la mid yahay kaa la soo sheegay yucrafu waa la garanayaa lada lmuxariri yacnii kii masaa-isha taxriirinaya bimacnaa xaqiijinayey agtiisa bilmanci markaa diidmo markaa uu diido liljamci kulmin la kulmiyo maca ta'ahuri kala dambayna ay jirto labada nas midkood uu dembeeyey taana waa lagu gartaa wuxuu inoo tilmaamayaa asbaabta lagu garan karo naskhiga inuu naskani mansuukh yahay ka kalena naasikh yahay maxaa lagu garanayaa awalan waxaa lagu garan karaa ijmaac baa lagu garan karaa culammadu ay isku waafaqaan xadiiskaasi inuu mansuukh yahay ama aayaddaasi ay mansuukho tahay taa waa lagu garan karaa oo ijmaacu ma nasakhin hase ahaatee wuxuu ku tusinayaa naskhi ayuu ku tusinayaa oo inuu naasikh jiro ayuu kuu faa'iidaynayaa laakiin ijmaaca daatadiisu markaa naasikh maaha sayn horeba uga soo warrannay ijmaaca marka la leeyahayna waxaa loo la hubsanayaa yacni dacaawi badan oo ijmaac la sheegtay ayaa jira marka sidaas aawoodeed ijmaac xaqiiqiya waa inuu yahay oo hadday iska tahay markaa sheegasho culamada qaarkood ay sheegteen laakiin khilaaf uu jiro ta noocaasi markaa waxba naskhi faa'iidayn maayo tusaalaha waxyaalaha markaa ijmaac in la yacni lagu soo naqliyey in la nasakhay haddana khilaaf uu ku sugan yahay waxaa ka mid a xadiiskii markaa ka khamriga cabba marka afraad in la dilo imaamu shaafici ayaa waxa uu yidhi sida laga soo naqliyey waxaa lagu ijmaacay oo ijmaacu uu ku sugan yahay inuu mansuukh yahay masalada noocaasina wax markaa yacni mansuukh inay tahay ijmaac kuma sugnaa khilaafku waa ka qarsoomay imaamu shaafici oo ijmaac isagaa u maleeyay laakiin ijmaac ma aha ibnu xasmi waxaabuu ku sameeyey tashdiidu nakiri cidda odhanaysa ijmaac baa ku sugan waxaanu markaa uu yidhi sidee ijmaac ugu sugan yahay iyadoo cabdillaahi ibnu cumar iyo cabdillaahi ibnu camr ibni alcaas labaduba marka ay ka sugnaatay inay yidhaahdeen marka afraad waa la dilayaa ka khamriga cabba yacni sidaas iyadaa marka ay yidhaahdeen markaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa qaarkood laga hayaa culammada markaa yacni dambe laftooda markaysa waxaan markaa khilaaf baa ku sugan oo waxa weeye daa'ifo aan badnayn ayaa ku tegay in ay markaa inaanu markaa yacni ijmaac ku sugnayn inaan naskhi marka ay mansuukh aanu ahayn oo bacdi culammada ka mid ah waxay odhanayaan waa muxkam markaa sidaas aawadeed marka ijmaaca laguu sheegay waa inaad hubsataa masaladu inay ijmaac tahay oo wax kasta oo marka caalim culammada ka midii uu ku yidhaahdo naskani inuu mansuukh yahay baa mujmac ah oo laysku waafaqsan yahay iskama noqonayso markaa ijmaac iska noqon mayso oo ijmaaca yacni sheegashada la sheegtay waxaa dhici karta in lagu khaldamo marka sidaas aawadeed waa inuu yahay ijmaac xaqiiqiya waxaa kaloo lagu garan karaa nas yacni la nasgareeyo oo markaa yacni daliil uu nasgareeyo ama aayad ama xadiid inuu inuu markaa daliilka kale mansuukh yahay sida uu nasgareeyey si sariixa ha ahaato ama inay ahaanay si laga fahmi karo oo macnuhu uu ka ballaaran yahay hase ahaatee laga qaadan karo macnaha uu faa'iidaynayo naskhina inuu ku tusinayo taasna markaa yacni ha ahaato mid walba waxay tahay miday markaa faa'iidaynayso oo naskhi laga qaadan karo kuntu naahitukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam hore waxaan idinka reebay inaa xabaalaha booqataan laakiin hadda markaa ziyaarta oo booqda ayaa nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam marka waxaa weeye waa noocii aan sariixa ahayn ee nas lagu sheegay yacni markaa naskhiga lagu sheegay waxyaalaha kale lagu garan karo waxaa ka mida in labada nas ama labada daliil wax jamci la yidhaahdo maqbuula oo dhow oo aan markaa takalluf iyo tacasuf ku sugnayn inuu suuroobi waayo misena waxa weeye labada nas ay kala dembeeyeen oo midkood uu muta'akhir ahaayoo ka kale ka dembeeyey oo taariikhdaa la garanayo jamcina uu ka suuroobi kari waayey waxaa taasna markaa laga qaadanayaa in lagu garan karo markaysagaa naska kale inuu mansuukh yahay alijmaacu alijmaacu ijmaaca iyo wannasu naska la nasgareeyo oo daliil uu nasgareeyo cala naskhi nasakhaad uu nasgareeyo walow tadammunan walow kaana haba ahaado markaysa waxaan markaa sheegitaanka daliil uu sheegaa tadammunan koobsi u koobsanayo lafdiga si aan sariix ahayn ay u soo gudagelaysae ra'aw way arkeen markaa culammada usuuliyiintu kullan mid kastoo naski iyo ijmaaca ka mida mucarifan wax ku garansiinaya naskiga inuu yahay kadaaka yucrafu yacni waa yucrafu waa la garanayaa lada lmuxariri ka masaa-isha taxriirinaya taxaqiijinaya markaa agtiisa bilmanci diidma ayaa lagu gartaa liljamci jamc uu diido maca ta'ahuri markaa dambayn uu ka dambeeyo labada deliil midkood ayaa lagu gartaa kadaaka madkuurka lasoo sheegay xaaluu la mid yahay ka qawli raawin waxay markaa ahaatay ama markaa yacni la yidhaahdo ka qawli raawin saabiqun masalada hore markaa yacni labaad ee uu inoo sheegaya ayaa lagu shabbahayaa oo markaasaa wuxuu markaa tilmaamayaa yacni xaal mas'aladaa hore ay la mid tahay ka qawli raawin sida raawi inuu yidhaahdo saabiqun daliilkaasi waa saabiqun mid ka horreeyey yacni ka kale walmaxki waxa kaloo lagu gartaa walmaxki in lagu xikaayoodo bimaa yudaahi wax markaa shabbahaya almadani madani iyo walmaki ma ka mid loo nisbeeyey madiine mid loo nisbeeyey wax shabbahayana waa lagu gartaa wa qawlihii waxaa kaloo lagu gartaa wa biqowlihi baa lagu gartaa waxay ku cadfan tahay uun yucrafu lada lmuxariri bilmanci bay ku cadfan tahay bilmanci walmaxki ay wa bilmaxki baa lagu gartaa in markaa lagu xikaayado bimaa yudaahi almadani walmaki wa qawlihi ay wa biqowlihi yacni odhaahdiisaa lagu gartaa uu markaa uu yidhaahdo saxaabigii annaasikhu ay haadaa kaasi annaasikhu kii nasakhay weeyi waxyaalaha kale lagu gartaa waxaa markaa ka mid a saddex mas'alo oo kale mas'ala waxay tahay waa inuu markaa raawi sheego oo uu yidhaahdo labada nas yacni kaasaa horreeyey ka kalena waa dembeeyey yacni markaa waxa weeye jamcigii markaanu suuroobaynin ta'ahurna uu jiro kaannahu in la yidhi oo ta'ahurkiiyo sabqiga maxaa lagu garanaya markaasaa wuxuu yidhi ka qawli raawin saabiqun yacni sida raawi inuu yidhaahdo kaasaa horreeyey kaasina waa dembeeyey jamcina uu suuroobi waayo yacni waxa marka ay tahay in laga qaadanayo naskhi waxaa kaloo markaa naskhiga markaa laga qaataa in waxa weeye lagu xikaayoodo wax shabbahaya yacni madani iyo maki sida inuu yidhaahdo markaa taasi waxay ahayd qabla alhijra ama taasi waxay ahayd bacda alhijra ama taasi waxay ahayd sannaddii sagaalaad ama taasina waxay ahayd sannaddii lixaad marka waxa weeye maka iyadoo la joogaa caynkaasi dhacday oo markaysa waxaan markaa gaaladii ay waxay waxaa nebiga ku sameeyeen haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa markaysagaa in yacni wakhtigii hore ee hijrada ka horraysay ay faa'iideynayso madiinuu nebigu caynkaa ka yidhi hadduu saxaabigii markaa uu yidhaahdo waxay faa'iidaynaysaa labada markaa yacni xadiis inay kala horreeyeen oo ka maka ee uu ka horreeyey ka madiina wa kadaalika haddii ghasawaadka la sheegana waa la mid ghaswatu axzaab buu nebigu caynkaa yidhi ama ghaswatu uxud buu yidhi waxaa la garan karaa ghaswatu uxud inay ka horraysay ghaswatulaxzaab sidaas aawadee hadalka ghaswatu uxud dhacay waa ka horreeya hadalka markaysa waxaan markaa ghaswatu axzaab dhacay safarkii hijrada wixii ku soo degaa lafteedu waa la mid marka bimaa yudaahi almadani walmaki taasuu ka tilmaamaya oo tacaariifta markaa la yidhaahdo aayadani waa makiya ama suuraddani waa makiya suuraddaasina waa madaniyo sida markaa raajixa culammadu ay isku khilaafsan yihiine qowlka raajixaay waxa weeye wixii qabla alhijra soo degayna walow makabayaynay ku soo degine meel kale ha ku soo degaane waxay markaa tahay waa maki wixii markaa bacda alhijra soo degay walow maka lafteedana ha ku soo degaane waa madani a markaa qabla alhijri iyo bacda alhijra loo eegaya qowlkaasaa jamaahiirtu qabaan waana qowlka ugu fiican qolo kale oo markaa yidhaahda maya wuxuu u qaybsamaa qur'aanku maki oo wixii maka ku soo degay qabla alhijri iyo bacda alhijra kay doonaan ha soo degaane maki baa la yidhaahdaa wixii madiine ku soo degay iyadana waxaa la yidhaahdaa madani baa la yidhaahdaa waxaan labadaa midkoodba ku soo degiyey makina ma aha madanina ma aha sidaa qolyo yidhina waa jiraan laakiin qowlkaa waa laga fiican yahay waa qowl daciifa siday jamaahiirtu ku tageen waa inuu qur'aanku markaa maki iyo madani uu yahay wixii qabla alhijrina waa maki wixii bacda alhijra ahina waa madani walow makaba ha ku soo degaan waxaa kaloo lagu gartaa in yacni shay la garanayo daliilkaasi inuu mansuukh yahay laakiin naasikhi aan la garanayn ayaa saxaabi wuxuu yidhi haada naasikhu kani waa kii daliilkii nasakhay laysla ogaa naskhigiisa taa lafteeda waa lagu gartaa waxa markaa yacni hadduu yidhaahdo annaasikhu ay haadaa annaasikhu kani waa kii nasakhay naskhigana hore loo ogsoon yahay laakiin tacyiinka daliilka nasakhay uunbuu cayimay waxay tahay mid maqduula oo la qaadanayo ayay tahay farqina waxaan kale lahayn annaasikhu oo macrifaa inuu markaysagaa yacni ku yidhaahdo ama inuu nakireeyo farqi ma kale laho oo uu yidhahdo haadaa naasikhun iyo haadaa annaasikhu waxaynay farqi kale lahayn marka naskhiga hore loo garanayay laakiin daliilka nasakhay uun uu isagu cayimay laakiin daliilka nasakhay haddii waxa weeye naskhiga hore aan loo garanayn oo nas aan la ogayn inuu mansuukhba yahay unbaa waxaa la yidhi kani yacni waa markaysa waxaan markaa waa wuxuu nasakhay daliilkaas maqbuul ma ahoo la yskama qaadanayo mas'alada noocaasay yidhaahdeen culammada qaarkood oo yidhi saxaabiga hadduu yidhahdo waa la qaadanayaa waa jiraan laakiin qowlkaa waa laga fiican yahay markaa sidaas yacni aynu sheegnay ayaa culammada qaarkood marka ay ku tageen oo ah markaysaga inayna farqi kale lahayn annaasikhu in la macrifeeyo iyo in la kireeyo la nakireeyo haddii naskhiga hore loo garanayay waxayse markaa shaarixa markaa yacni shanqiidugu waxa markaa uu maraya labada sharaxa kale markaa yacni ra'yi khilaafsan oo ah markaa in la kala farqinayo in la yidhaahdo annaasikhu iyo naasikhun haddii la nakireeyo iyo haddii la macrifeeyo inay kala duwan tahay oo haddii la macrifeeyo way ku sugnaanayaa naskhigu laakiin haddii la nakireeyo haadaa naasikhun la yidhaahdo yacni tankiirku naskhi wax la yidhahdaa ku sugnaan maayo arrinkaana waxa uu tilmaamay jumhuurka shaaficiyada iyo maalikiyadu inay sidaas qabaan khilaafan lilxanaabilati waxaanuu tilmaamay wejiga lagu kala farqinayaa waxay tahay haadaa huwa naasikhu haddii la yidhaahdo waxay markaa tilmaamaysaa naskhigu inay tahay mid lala ogsoon yahay raawigaas oo tacyiinka markaa la cayimayo daliilka ayuunbuu markaa faa'iideeyey waa mid lala ogsoon yahay laakiin haadaa naasikhun hadduu yidhaahdo yacni taasi in naskhigu cid kale agtiisa ka sugan yahay ma faa'iidaynayo laakiin sharaxyada kale waxay mareen in waxa weeye daabidka un laga eegayo naskhigaa hore ma loo ogaa naskhiga haddii hore loo ogaa farqi ma kala lahaa inuu markaa naasikh nakireeyo iyo inuu macrifeeyo naskhigaa oo waa laga qaadanayaa markaa naskhi haddii markaa yacni naskhiga aan hore loo ogsoonayn xaalka noocaasa wax naskhiya laga qaadan maayo ha macrifeeyo ama ha nakireeyo ibnu kasiir waxa uu yidhi faama qowlu صaxaabiyi hada naasikun lihada falam yaqbalhu kasiiru min alusuuliyiina liannahu yarjicu ilaa nawcin min alijtihaad yacni inuu saxaabi yidhaahdo kanbaa ka nasakhay yacni in badanoo usuuliyiinta ka midi may aqbalin waayo waxay u noqonaysaa nooc ijtihaada bay u noqonaysaa waqad yukhti'u fiihi ijtihaadka inuu ku gefana waa suurtoobi kartaa saxaabigu wa qabiluu qowlahu qowlkiisa saxaabiga way aqbaleen uu yidhaahdo haadaa qabla haada kaana qabla haada kaasi waxa weeye kaa waa ka horreeyey li'annahu naaqilun wa huwa siqatun maqbuulu riwaayati sababtay markaa tan u aqbaleenna waxay tahay tad dambe waa naaqil oo saxaabigu wuxuunbuu soo raray oo taariikhdii markaa deliilkani deliilkan waa ka horreeyey taariikhunbuu soo raro waa naaqil naaqil maadaama uu yahay naqligiisa waa la qaadanaya waayo waa siqa riwaayadiisa la aqbalo waxa uu sidaa ibnu kasiir ku yidhi albaacis alxasiis صفxadda boqol iyo شhan iyo لixdan bتaxqiiqi axmed shaakir ka qowli raawin xaalay markaa la mid ahaatay sidii markaa raawi inuu yidhaahdo saabiqun waa markaa yani ay haadaa saabiqun kaasi waa horreeyey ama aad tidhaahdo wa haadaa kaasoo a ta'ahurka ahi ka qowli raawin yacni sidii raawi markaa odhaahdiisi weeye uu yidhaahdo saabiqun ay haadaa saabiqun waalmaxki waxaa kaloo lagu gartaa markaysagaa wa bilmaxki markaysagaa in lagu xikaayooda ayaa lagu gartaa bimaa yudaahi wax shabbahaya almadani waalmakki madani iyo makki wax shabbahaya in lagu xikaayoodo ayaa la mida sida in la yidhahdo qabla alhijra la sameeyey ama uu sidaa uu nebigu yidhi tanna bacda alhijra ayuu sidaa yidhi wa qawlihi ay wa biqowlihi baa lagu gartaa uu saxaabigu yidhaahdo annaasikhu ay haadaa kaasi annaasikhu kii nasakhay weeye deliilkii naskhigiisa laysla ogaa yacni kii nasakhay kan weeyi
wata'siira dac wadac buu ku yidhi markaa ka taga ata'siira saamayn ee naskhi ay saamayso biwafqi waaxidin mid markaa labada daliil ka midi waafiqitaanka u waafaqo lilasli asalka markaa u waafaqo tutabac waa lagu raaci haddaad sidaa dhaaftee yani nusqada nasluuruudku wuxuu qorayaa yutabac buu qorayaa laakiin nusakha kale waxay markaa qorayaan tutabac bay markaa qorayaan sida nusakha kale baana markaa fiican waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa haddii laba daliil ay soo arooraan oo daliilna uu waafaqsan yahay ee baraa'adii asliga ahayd ee ibaaxatu lasliya ayuu waafaqsan yahay yacni daliilna wuxuu markaa khilaafsan yahay alibaaxata alasliya ayuu markaa khilaafsan yahay ma laga qaadanayaa daliilka ibaaxatu lasliya waafaqsani inuu nasakhay daliilka ibaaxatu lasliya khilaafsan midna waa xaadiro waxbuu xaaraantinimeeyey midna waa mubiix mubiixu wuxuu waafaqsan yahay asalkii baraa'atu lasliya ahayd ma la odhanayaa kaasaa wax nasakhayo yacni sharciyaadka waxaa asal u ah in markaa laga naqliyo ee shayga markaa asalkiisii in laga naqliyo oo hadduu shaygu markii hore mubaax buu ahaa ibaaxa asliya marka waxa weeye nebiguna sala allahu alayh wasalam axkaamta sharcigaa inuu caddeeyo ayaa loo soo diray sidaas aawadeed asalku waxa weeye ibaaxata alasliya inay sharciga markaa khilaafsan tahay marka waxa weeye in shayga la xaaraantinimeeyey oo haddana la banneeyey sidaas ma laga qaadanayaa mise lagama qaadanayo jawaabtu waxay tahay culammada qaarkood baa ka qaatay oo yidhi marka waxa weeye in shayga la xaaraantinimeeyey oo haddana la banneeyey sidaas ma laga qaadanayaa mise lagama qaadanayo jawaabtu waxay tahay culammada qaarkood baa ka qaatay oo yidhi markaysa waxaan markaa naska ee waafaqsan albaraa'ata alasliya wuxuu noqonayaa markaa mid muta'akhiroo isagu markaa dembeeyey oo naasikh buu noqonayaa sidaas yidhi waa jira qaar cagsigeeda yidhina waa jira isagu masalada taasuu uga jeedaayoo baraa'at alasliya naska waafaqsan ee ibaaxada ahi inuu isagu naasikh yahay markaa lagama qaadanayo ee inuu taa ku saamoobo oo naskhi ku faa'iideeyo baraa'ada asligu waafaqsan yahay taa iska dhaafo ka tag buuy taa iska tagoo iska ka dhaaf buuyi culammada qaar waxay yidhaahdeen sidaa cagsigeeda oo waxay yidhahdeen laba nas hadduu soo arooro midna uu xaadir yahay oo uu xaaraantinimeynayo midna markaa uu mubiix yahay oo baraadii asliga u waafaqsan yahay ka xaadirkaabaa markaa naasikh ah oo yacni waxaa markaa asal ah inuu marka hore uu soo horreeyey naskiga naska sheegaya baraa'ada asligaa waafaqaya dabeedna markii dambe in laga naqliyey oo laga raray yacni sidaas iyadaa culammada qaarkooda markaa qaacide ka dhigtay oo markaa raacayna waa jiraan calaa kulli xaal labada markaa midnaba naskhi ma faa'iidaynayso baraa'ada asliga ka waafaqsan iyo ka khilaafsan midnaba lagama qaadanayo wax naskhi la yidhaahda laga qaadan maayo waayo mid kastaba cagsigeedaa suuragala mar hadday caynkaa iyadaa tahay yacni markaa lagama qaadanayo wax naskhi la yidhaahdo lagama qaadanayo ma faa'iidaynayso amaa baabutarjiix culammadu inay yidhaahdaan yacni idaa tacaarada alxaadiru waalmubiixu qudima alxaadiru marka ay yidhahdaan qaacidada noocaasa dee taasi waa baabu tarjiix weeye ee markaysagaa baabu naskhi ma ahaa wata'siira dacay wadaci ta'siira markaa saamaynta iska dhaaf uu ku saamoobayo labada markaa nas midkood biwafqi waaxidin waa mid inuu waafaqsan yahay lilasli asalka uu waafaqsan yahay tutabac waa lagu raaci haddaad markaa iska dhaafto saamowga uu ku saamoobayo baraada asliga waafaqsanaanta uu waafaqsan yahay wa kawni raawihi yacni saamowga iska dhaaf waxaa looga jeedaa inuu ku saamoobo garashada la garanayo markaysagaa yacni ka muta'akhirka ah wa kawni raawihi waxaad kaloo markaa yacni iska tagtaa buu ku yidhi inuu ku saamoobo garasho la garanayo ta'ahur la garanayo bikowni raawiihi raawigiisu ahaanshaha uu yahay alsaxaabi saxaabiga uu yahay raawigiisu markaysaga ahaanshaha uu yahay alsaxaabi saxaabiga ahaada yaktafii mid raacaya yacni ay hayrahu markaysaga hayrkii mid dabagelayo bimacnaa islaamnimada ku dabagelaya oo islaam beri dambe mid soo islaamay inuu yahay wa misluhu sidaasoo kale u ahaaday ta'ahurun dambayn filmusxafi musxafka uu ku dambeeyo oo isagu qira ahaan u dambeeyaana waa saas oo kale oo iyadana markaysagaa laguma garan karo inuu zaman ahaan iyo wakhti ahaan ama soo degitaan ahaan inuu u dambeeyey laga qaadan maayo masalada kale uu inoo tilmaamaya waxay tahay hadday laba xa- laba saxaabi laba xadiis oo kala wariyaan oo labada saxaabi ay kala islaamnimo horreeyeen lagama qaadanayo saxaabiga islaamnimo dembeeyey inuu isaga markaa xadiiskiisu inuu dembeeyo naasikh inuu yahay laga qaadan maayo sababtuna waxay tahay waxaa markaa dhici kartaa saxaabiga waxa weeye islaamnimadiisu ay horraysay wakhtiga uu xadiidka nebiga ka maqlay sala allahu alayh wasalam wakhti kaba dambeeya inay tahay saxaabigan kale goortu islaamay goor kaba sii dambaysa inay tahay baa suurtoobi karta waxaa kaloo sidaasi leeg dhici kartaa saxaabigan waxa weeye beriga dambe soo islaamay inuu waxa weeye kayrkii oo saxaabada ah inuu xadiidkan ka warinayo uuna riday oo aanu sheegin ciddii uu ka wariyey oo uu noqonayo min qabiili mursali saxaabi yacni saxaabadan arrinka noocaasi waa ku badnaa laa siyamaa sigaara asaxaaba oo sida cabdillaahi ibni cabbaas iyo bedul islaam iyo markaysa waxaan ama bedul waxyi iyo waxyaalahay kaga warramayaan iyo wakhtiyadii hore markaysa waxaan markaa yani nebigu sala allahu alayh wasalam awaa'ila yacni markaa bicsatihi ay kaga warramayaan waxaasoo dhammi waxay tahay waxay saxaabo kale ka maqleen weeye marka waxa weeye calaa kulli xaal yani taa lagama qaadanayo ee dambaynta uu dambeeyey xagga islaamnimada inuu xadiiskiisu dambeeye laga qaadan maayo laba shardi a leleeyahay haddii la helo waa laga qaadan karaa labadaa shardi waxay tahay saxaabigan ee islaamnimada horreeyey inuu markaa uu yahay mid horaan dhintay oo beri hore markaysagaa dhintay oo intaana saxaabiga kale sooba islaamin ayuu markaa dhintay saxaabiga kalena wuxuu tasriixiyey inuu nebiga isagu ka maqlay ama uu arkay isagoo sidaa samaynaya haddii labadaa arrin ay israacaan waa laga qaadan karaa in labada xadiid ay kala dembeeyeen saxaabiga hore markaysa waxaan marka ee suxbadiisu ay horraysay inay waxa weeye isaga dhimashadiisu inay ka horraysay saxaabigan dambe islaamnimadiis oo uu ber hore dhintay saxaabiga kalena ay tahay waxaanu saxaabo kale ka warin oo min qabiili maraasil saxaaba aanu noqone ay tahay wuxuu isagu ama nebiga ka shaahiday ama uu tahay wuxuu nebiga ka maqlay sala allahu alayh wasalam labadaa shardi haddii la helo waxaa markaysa waxaan markaa laga qaadanayaa in waxa weeye labada xadiis ay kala dembeeyeen oo ka saxaabiga dambe soo wariyey inuu dembeeyey waa laga qaadanaya waxaa sidaas oo kale ahaatay oo iyadana marka aan laga qaadanayn yacni kala dambayn aan laga qaadanayn tartiibta musxafka haddii labada aayadood xagga qiraa'ada ku kala horreeyaan lagama qaadanayo aayadda qiraa'ada dembaysay ayaa markaysa waxaan markaa xagga soo degitaankana dembaysay waayo atartiib fi lmusxaf laa yadullu cala atartiibi fi zaman ama cala atartiibi fi nnuzuul yacni tartiibta markaysagaa musxafku siduu u kala horreeyo qiraa'a ahaan lagama qaadanayo xagga markaa nusuulkiiyo soo degitaankana inay sidaa u kala horraysay lagama qaadanayo waxaa dhici karta markaysagaa kii yacni horreeyey ee isagu mansuukha noqonayay in la dambaysiiyo ayaa suurtoobi karta oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu dambaysiiyo sida labadii aayadood ee markaa ku saabsanaaday ciddada markaa qofka dumara ee markaa ninkeedu ka dhintay waladiina yatawaffawna waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj yacni waxa ay ku saabsan tahay yacni xawl ama sanad in la tirsado ayay ku saabsan tahay yacni ciddadii marka waxa weeye yadaa qira ahaan dambaysa ee soo degitaan ahaanna yadaa horraysay wa kowni raawiihi inuu ku saamoobo lagu garan karo dambayn uu daliilkaasi dembeeyeyna yadana iska dhaaf yacni bikowni raawihi ahaanshaha marka uu yahay raawigiisu asaxaabi saxaabigaa ahaaday yaqtafii mid raacaya oo dabagelaya ay hayrahu fi lislaami isaga cid aan ahayn buu islaamnimada markaa ku dabagelayaa oo bimacnaa beri danbuu islaamay wa miluhu taasoo kale u ahaaday ta'ahurun dambayn fi lmusxafi musxafka uu ku dambeeyo masxaf musxaf misxaf yani marka waa muhallasulmiin sida marka waxa mukhtaaru sixaaxu ba odhan jiray kitaabu sunna wa hiya man daafa ila arasuuli min sifatin ka laysa biطawiili wاlqowli wاlficli wafi lficli xasar taqriiruhu kadi lxadiiثu wاlkhabr kitaabu sunna kitaabkii labaad ama qaybtii labaad baynu markaa bilaabaynaa wuxuu inooga soo warramay yani alkitaab yani adilada markaa sharciga ah waxaa uga horreeya kitaabka waxaa ku xiga sunnada waxaa ku xiga ijmaaca waxaa ku xiga qiyaaska marka waxa weeye waa qaybtii labaad ama waa daliilkii labaad oo waa sunnada wa hiya markaa sunnadu man daafa waa wixii u idaafaysma ila rasuuli rasuulka sala allahu alayhi wasalama xaggiisa oo min sifatin sifa ahaatay ka laysa bitawiili sida ma dheerayn oo kale waalqawli iyo qowl markaa yacni markaa ahaatay sifaday ku cadfan tahay iyo waalficli ficli markaa ahaatay wa fi lficli inxasar wanxasara waa gudagalay taqriiruhu nebiga taqriirkiisa oo usugitaankiisa oo ka aamuskiisa ayay ahaatay inuu ka aamuso cid ficli samaysay filficli ficilkay gudagashay oo waa qayb ficilka ka mid a kadii tanoo sunnaday la mid ahaatay alxadiisu xadiiskiiyo waalkhabaru khabarkuna ay la mid ahaadeeno erayada alxadiis iyo alkhabar iyo assunna waa mutaraadifaat arayga sunno la yidhaahdo waxaa la yidhahda waa aariiqatu almasluuka alariiqatu almasluuka ariiqada markaa la raaco ayaa sunno la yidhaahda yacni sanantu lmaa'a haddii la yidhaahdana bimacnaa ay sababtuhu waan shubay ayaa la yidhaahdaa biyihii ayaan shubay ayaa markaa la yidhaahdaa waxaana asaaratan loo isticmaalaa markaysagaa sunnada ta maxmuudkaaba haddii la yacni markaa la itlaaqo loo isticmaalaa waana suurtoobi kartaa markaa ta xun lafteeda in markaa looga jeedo waddada xun yacni sunno in lagu itlaaqo waa suurtowdaa laakiin waa in la qaydaa markaasoo la yidhahdaa man sanna markaa sunnatan sayi'atan sayi'a haddaan lagu qaydin marka waxay iska noqonaysaa tii maxmuudada aydee wanaagsanayd ayay markaa iska noqonaysaa erayga sunno la yidhaahdana macaani kala duwan baa markaysagaa istilaaxaan loo isticmaalaa macaanida kala duwan ee loo isticmaalo waxaa ka mid a mar waxaa loo isticmaalaa wax qur'aanka muqaabil ah waana macnaha halkan looga jeedo waxaa ka mid ah adayoo kale xadiidku nebigu yidhi yaummu lqawma aqra'uhum likitaab illaahi fain kaanuu fi lqira'ati sawa'an faaclamuhum bisunnati bisunnati waxaa looga jeedaa yacni axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam sunno mar kale waa lagu waxaa lagu magacaabaa faralka iyo axkaamta kale ee sharciga ah yacni markaa sunno waa lagu magacaabaa oo bimacnaa waxa weeye dariiqadii nebiga sala allahu alayh wasalam sunno waa la yidhaahdaa waxaad kale oo suurtoobi karta faralka wax muqaabil u ah in markaa looga jeedo yacni sunne waa suurowda saas i laeg waxaa kaloo loo isticmaalaa yacni markaa sunne wax bidcada muqaabil u ah lafteeda markaa waa loo isticmaalaa sida ahlusunnati wa ahlulbidcati afartaa macna mid walba oo u soo aroortaa sida ibnu najaar alxambali uu ku tilmaamay kitaabkiisa la yidhahdo sharxu lkawkab almuniir mujalladka labaad safxadda boqol iyo sagaal iyo konton ilaa boqol iyo lixdan markaa sunne maxaa la yidhaahdaa tacriif ahaan ama istilaaxaan sunne waxaa la yidhaahdaa wixii nebiga loo idaafeeyo sala allahu alayhi wasalam oo ama sifo ahaatay khalqi ah ama khuluuqi ah ama odhaah ahaatay ama qowl ahaatay ama taqriir ahaatay ama tarki iyo ka tegitaan ahaatay yacni markaa umuuraha noocaasi ayaa la yidhaahdaa markaa taqriirka iyo tarkigu labaduba waxay gudagelayaan ficilka ayay gudagelayaan labaduba markaa ficilka ayay gudagelayaan ibnu najaar waxau idhi wa min alficli aydan camalulqalbi watarku yacni markaa ficilka ayay ka mid ahaatay camalka qalbiga ka dhacayaa ee ictiqaadaadkiiya wixii la midii waxay ku guda jirtaa markaysagaa ficilkii bay ku guda jirtaa oo afcaashii nebiga sala allahu alayh wasalam bay soo gudagelaysaa wa tarku tegitaanka nebigu wuxuu ka tagana ficilkii bay ka mid tahay fa innahu kafu nafsi maxaa yeelay waa naftii markaysa waxaan markaa ka tegitaanka ay wax ka tegayso laga qabanayo waqad sabaqa annahu laa taklifa ilaa bificlin waana soo hormartay buu ku yidhi inaan waxa weeye wax takliif la yidhaahda aanu jirin mooyaane ficil walaa yukallifu bigayri alficli baacisu alanbiyaai wa rabu lfadli halkaasuu innagana inoogu soo sheegay faida nuqila can nabiyi sala allahu alayh wasalam annahu araada ficla shayin kana min asunnati alficliya haddii laga soo markaa naqliyo nebiga sala allahu alayh wasalam inuu shay inuu sameeyo inuu doonay waxay ka mid noqonaysaa sunnadii ficliga ahayd ilaa an qaal faidaa nuqila can inabiyi sala allahu alayh wasalam annahu taraka dalika kaana aydan min asunnati alficliya haddii nebiga laga soo roro inuu wax ka tegey waxa uu ka tegay sunnadii ficilkaa ficliga ahayd ee ficilka loo nisbeeyey ka mid noqonaysa kamaa warada annahu sala allahu alayh wasalam kamaa warada annahu sala allahu alayh wasalam lamaa qudima ilayhi dabu faamsaka canhu wataraka aklahu amsaka asaxaabatu radia allahu canhum watarakuuhu xataa bayana lahum annahu xalaalun walaakinahu yacaafuhu ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك أو قيام أو أو قيام القرائن عند عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك شرح الكوكب المرير مجلد كلابات صفحة بقولية سدح لحدا إلى بقولية شنية لحدا أي أساس الشرع على كل حال يعني تروك النبي صلى الله عليه وسلم وحكتها وفعل وحين مركا كمتهاي يعني سنة بي مركا كمتهاي oo sunnadii waxay u qaybsantaa sunna ficliya iyo sunna tarkiya ayay markaa u qaybsantaa inkastoo culimo badani aynay baraarujinin yacni sunna tarkiya waxa la yidhaahdo oo wuxuu nebigu ka tegey sala allahu alayhi wasalama cibaad ahaan uga tegey in cibaad ahaan looga tago ayaa sunno ah
imaamu shaaficina raxmat ullaahi calayhi nooca waa sheegay oo waxa uu yidhi calayna an nataxaraa sunana rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama tarkan aw ficla saasuu yidhi
waxayna saaran sunnayaasha rasuulka sala allahu alayh wasalam inaynu ku dadaallo hadday tahay wuxuu ka tegey inaynu ka tagno iyo hadday tahay wuxuu sameeyey inaynu samayno saas aawadeed ayaa ibnulqayim marka waxa uu ku tilmaamayaa kitaabkiisa zaadulmacaadka la yidhaahdo ama alhadyi nabowi siday culamada qaar ku magacaabaan waxa uu ku tilmaamayaa siduu wuxuu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam ee uu cibaad ahaan u sameeyey ay sunno u tahay in lala yimaadaa ayaa wuxuu nebigu ka tegey ee cibaad ahaan uga tegeyna in laga tagaa ay markaa sunne u tahay ay sunne u tahay masaa-isha xataa uu soo gudageliya waxaa ka mid a in waxa weeye sunnaha jumcada ka horeeya maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam sunna qabliya aanuu jumcadii tukan yacni waxa weeye sunnihii rasuulka waxaa ka mid noqonaya in laga tago oo markaysa waxaan aan la tukanin sunna qabliya yacni oo jumcada ka horraysa inaan lala iman hadalka imaamu shaafici laga sheegayna waxay marka culammadu u soo qaataan marka laga warramayo nebigu sala allahu alayh wasalam dawaafku beytka ku dawaafay laba rukni oo labada rukniya yamaaniyaanka la yidhaahdo nebigu waa istilaamay oo waa taabtay ka xajarul aswadka laftiisana markaysa waxaa waana taabtay waana dhunkaday ka kalena waa taabtay keliyo ma dhunkan labada rukniya shaamiyaanka ee xagga kale ee markaa yacni galbeed xiga nebigu sala allahu alayh wasalam ma taaban sidaas aawadeed marka waxay ka qaateen culamo badani inay waxa weeye in la taabtaa inaynay sunno ahayn ee sunnuhu ay tahay inaan la taaban labada rukniya markaa shaamiyaanka markaysaga inaan la taaban inay sunno tahay sidaas aawadeed baa mucaawiye markuu afarta rukniba taabtay yacni saxaabada qaarkood waa ku inkireenoo waa ku radiyeen inu cabdillahi ibnu cabbaas ahaa baan filaya yacni waa ku radiyeen oo waxay yidhaahdeen markaysa waxaa nebigu sala allahu alayh wasalam ma samaynin oo ma taaban markaysaga labada rukni ee galbeedka xiga mar haddaanu taaban waa inaana taaban wixii uu cibaadaa cibaadaha ee nebigu ka tegeyna sala allahu alayh wasalam in laga tago weeye oo khayrku markaysaga wuxuu ku jiraa markaysaga dariiqadiisa iyo markaysa waxaan markaa sida uu isagu sameeyey ayay ku sugan tahay mucaawiyana isagu wuxuu yidhi markaysagaa laysa shay-un min albeyti mahjuuran sidaas yadaa ayuu markaa u yidhi hadalka imaamu shaafici laga sheego markaa sunanka rasuulka sala allahu alayh wasalam waa inaan taxari ku samaynaay oo u qasadnaay oo ku dadaalnaa yacni culammadu waxay ku soo naqliyeen markii masaladaasoo kale ka warramayo xaafid ibnu xajar oo kale wuxuu ku soo arorayaa kitaabuulxaaji markuu ka warramayo mas'alada istilaamkaee labada rukniye shaamiyaanka inaan la istilaamaynin mas'alada noocaasa markuu ka warramayo ayuu hadalka shaafici markaysa waxaan markaa soo naqlinaya adigu calaa kulli xaal halkaasuu ku sheegi jiray yacni waxba ma raajicino markaysagaa safaxaadkiiyo waxba ma soo qorin laakiin mawdica waa la yska garanayaa istilaamka markaysa waxaan markaa labada rukni ee yamaaniyaanka markuu halkaa ka warramayo shaamiyaanka ma la istilaamaya halkaasaa laga eegi karaa fatxulbaariga marka calaa kulli xaal yacni tarkigana waynagii hore usoo aragnay inuu ficil yahay oo lama odhanayo markaa sheegitaanka culammadu aynay sheegin waxay noqonaysaa arrinkaasi istidraaka waxa weeye waa midaan culammadu wada qabin la odhan maayo ee waxa weeye yacni tarkigu wuxuu kuugu guda jiraa ficilku kuugu guda jiraa waalkafu ficlun fii saxiixi almadhabi waa adigii hore usoo maray yacni kafiga wax laga tagae layska daayaa ee can qasdi looga tagaa iyadoo markaysagaa xaalad keensanaysa in laga tagaa aynay jirin waxay markaa noqonaysaa yacni ficil weeye qowlka saxiixa ama madhabta saxiixa marka lagu socdo taqriirka nebiguna sala allahu alayh wasalam uu wax ka aamuso oo ama hortiisa lagu sameeyo amaba loo sheegay in la sameeyey oo aanu nebigu inkirin sala allahu alayh wasalam inuu waxaasi mashruuc yahay oo bannaan yahay baa laga qaataa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wax munkara markaysagaa kama aamusayo wax munkara yacni nebigu sala allahu alayh wasalam ka aamusi maayo wa hiya sunnadu man daafa waa wixii u idaafaysmee u tiirsamay ila rasuuli rasuulka sala allahu alayh wasalama ee oo kana sugan nebiga sala allahu alayh wasalam oo min sifatin sifo ahaatay khalqiga ama khuluqiga ka laysa bitawiili sida markaa mid dheer ma ahayn nebigu markaa mid dheer ma ahayn marka la yidhi macnaheedu ma aha inuu gaabnaa ma ahayn yacni dherer iyo markaysaga xa gaabnibu u dhexeeyey xagga dhererkaanu u dhowaa laakiin markaysagaa dherer aada ma ahayn baa looga jeeda waalqawli iyo qowl ahaatay waalficli iyo ficil ahaatay wa fi lficli inxasar wanxasara waa gudagalay taqriiruhu nebiga taqriirkiisuna fi lficli ficilkuu gudagalayoo waa ficilu nebiga ka dhacay markaa ka dhigan tahay kadii tanoo sunnaday la mid ahaatay alxadiisu xadiidkiiyo walkhabaru khabarkoo saddexda eray waa mutaraadifaat walambiyaau cusimu ambiyada markaysagaa waa laga dhowray mima ay min aladii kiinuhu markaysagaa laga reebay canhu markaysagaa xaggiisa laga nahiye laga reebay waa laga dhowray walam yakun lahum tafakuhun walam yakun uma sugnaanin lahum markaa yacni ambiyada yacni tafakuhun wax markaa iska macaansiyo ay iska macaansanayaan bijaa'isin waxa bannaan ee mubaaxaadka inay iska macaansadaan taasi umay sugnaan umay samayn jirin bal daaka iska daa inay iska macaansadaan oo tashahi uuna isagala yimaadaan keliya adduunya jacayl keliya isagala yimaadaane daaka litashriici waxay ahaatay markaysagaa taasi sharciyeyn bay ahaatay yacni sharciyeyn uu sharciyeynayo darteed buu u samaynaya aw niyati zulfaa ama markaa niyo dhowaansha ah oo mino rafiici ilaaha korreeye markaysagaa uu ugu dhowaanayo yacni sidaas iyadaa buuga jeeday halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyadu inay macsuumiin yihiin oo cismo ay leeyihiin cismada waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa in macsiyaba aynay ka dhacaynin oo markaa la siiyo awoodu macsiyadii ku awood markaa uu taacadii ku awoodo awood uu taacadii ku awoodo markaysaga yani markaa alqudrata almuujiba ama alqudrata almuujiba almuqaarinata lilficli yacni qudrada markaysaga laba qudro inay tahay waa ti la tilmaamay oo ay tahay qudro markaa la yahaha musaxixo iyo muujibo ama qudro qabla alficli iyo qudro maca alficli ah qudradii maca alficliga ahayd baa lagu arsaaqaa oo ah markaysagaa daaca uun inay ka dhacdo oo wax macsiya aynay kadhic ka dhacaynin taasaa waxaa la yidhahdaa cismada ayaa la yidhahdaa casama waa xidhay baa layahay bimacnaa macaasidii iyo xumaantii baa laga xidhay baa loo jeeda marka ambiyadu macsuumiin bay ahaayeen inay gaalnimo macsuumiin ka ahaayeen walow qabla nubuwati culammadu waa isla ogol yihiin oo waa isku waafaqsan yihiin wixii gaalnimo ah inay markaa macsuum ka ahaayeen hadday qabla nubuwa tahay iyo hadday bacda nubuwa tahay masaladaasi waa ijmaaco waa la isla ogol yahay wax khilaafii kuma sugna wixii markaa ku saabsan beenna inay waxa weeye iyadana macsuum ka ahaayeen waa markaa yacni inay u qasdiyaan oo camdan ula yimaadaan taana waa lagu ijmaacsan yahay sida shaarixuba tilmaamayo sahwi ahaan beentu ma uga dhacaysaa oo qalad markaa sahwiya ma uga dhacaysaa jumhuurku waxay qabaan xataa sahwi ugama dhici karto kabaa'irta laftooda macsuum inay ka yihiin inay camdi ula yimaadaan bay jumhuurku markaa ku tageen shanqiidna waxa uu leeyahay qowlkooduna waa ka xaqa weeye khilaafan lilxashwiyati xashawiya iyo xashwiya labada mid walba waa la dabdiya marka waxa weeye calaa kulli xaal yani masaa-isha tafsiisha noocaasa ayaa ku sugan waxyaalaha ku saabsan markaa sakaa'irta yani culamada qaar waxay u kala saareen sida shaarixuba uu ishaarayo yacni sakaa'ir khasiisa oo liita iyo sakaa'ir markaysa waxaan aan khasiis ahayn markaa sakaa'irta khasiiska ee liita xataa kama dhici karta bay markaysagaa yidhaahdeen in badanoo culammada ka midi laakiin sakaa'irta kale aan markaa yacni khasiiska ahayna liidanin yacni waxaa suurtoobi karta markaysagaa inay ka dhacdo qolyihii yidhi waa waxaa suurtoobi karta inay ka dhacdo labay usii qaybsameen oo qolo waxay yidhahdeen waa dhacday qorna waxay ameye jawaas caqliya keliya bay ahaydeen markaysagaa ma dhicin waana sida shaarixu ku tegey wa akharu lmujawiziina yaquuluuna lam taqac minhum bilficli yacni ficil ahaan ugama dhicin iyo waaqic ahaane laakiin waxa weeye jaa'is bay caqlan u ahayd inay ka dhacdo sidaas iyadaa bay markaa u tilmaamayaan haddii la yidhaahdo waxa weeye sidee loo odhanayaa qabla nubuwa gaalnimada markaa waxay ka ahaayeen macsuum bay ka ahaayeen sawta markaa aayaadka qur'aanka inoo sheegeen nebi ibraahimi markaa inuu yidhi falamaa janna calayhi leylu ra'aa kawkaban qaala haadaa rabbii yacni haadaa rabbii sawka yidhi markaa sidee loo odhanayaa macsuum buu ka ahaa qabla nubuway ahayd haddana marka isagaa kawkab buu ku sheegaya xidig inuu rabbi u yahay yacni taa jawaabteeda waxay tahay culammadu waa ka jawaabeen waxaanay markaa tahay siday markaa agsarka culammadu ay qabaan mas'aladan ictiqaad ahaan uma odhan bacdi culamada ka midoo yidhi ictiqaad ahaan buu u yidhi oo masalada markaysaga waxaan isaga daacad bay ka ahayd oo maqaamu istidlaal bay ka ahayd sidaa yidhi waa jiraan waana sida ibnu jariir adabari uu ku tegey laakiin shanqiidi baa aad u radinaya kitaabkiisa ku radinaya waxaanu tilmaamayaa qowlkaasi inuu yahay qowl baatil ah yacni oo qowlka ibnu jariir adabari uu ku tegey oo ah marka isaga hadalkaasi inuu markaa u yidhi niyad ahaan uu yidhi ibraahim haadaa rabbi oo isaga ay ka ahayd yacni ilaah buu ii yahay inuu caynkaa ku hadlay wuxuu odhanayaa waxay ka hor imanaysaa aayaadka kale ee tilmaamaysa tilmaamaya wamaa kaana min almushrikiina mushrikiinta kama mid ahayn kownkaa maadiga ee la nafiyey ee nafyiga la geliyey waxay ku dhacaysaa xaal kastoo axwaasha ka mida inaanu markaa marnaba ka mid ahayn laa fi siqar walaa fi lkibar laa fi qabla laa qabla alnubuwa walaa bacda alnubuwa marnaba inaanu mushrikiinta ka mid ahayn ayay tilmaamaysaa labada daliil si loo jamciyana waxay noqonaysaa in waxa weeye mas'alada uu u yidhi yacni calaa sabiili istifhaam ama uu yidhi calaa sabiili lmunaadara oo ay markaa tahay macnuhu u dhacayo ahaadaa rabbi waxaana sidaan ugu kelifay buuhi cismada ay ambiyadu macsuumka ka tahay in kufri ka dhaco walow qabla nubuwati taasaan ugu keliftay aayadda kalena ay sheegtay wamaa kaana min almushrikiina marka waxa weeye waxa markaa ay noqonaysaa in la yidhaahdo ahaadaa rabbi buu ujeedi makanaa rabbigaya culammada nuxaadaana waxay qaarkood qabaan buu yidhi inay hamsatul istifhaamka in la xadfaa inay tahay muttarid inay tahay oo qiyaas inay tahay hadday tahay markaysa waxaan markaa am inay ku jirto iyo hadday tahay inaynay ku jirin farqi inaynay kala lahayn markaasuu ashcaarooda ka soo qaadaya iyo meele qur'aanka lagu fasiray yacni dirkaba watilka nicmatun tamunuhaa calaya an cabadta bani israa'iil baa ka mid a aayaadku soo aroormay awa tilka baa macnuhu u dhacayaa buuli
wuxuu kaloo shanqiidi yidhi aayadka hamsatul istifhaamka la xadfay waxaa ka mid ah afa in midta fahum alkhaaliduun macnuhu wuxuu dhacayaa afa hum alkhaaliduun iyagu haddaa miyay waarayaan bimacnaa iyagu qudhoodu kuma waarayaan nolosha ee waa dhimanayaan hamsatul istifhaamkana luqatu lcarab aada iyo aad baa loo xadfaa ilaa culamada luqada qaarkood ay yidhaahdeen laba qiyaas in la xadfo ama ha ka daba dhacdo ama yaynay ka daba dhicin akfash baana ka mid ah ciyaalaha u daliishaday waxaa ka mid ah daribtu wamaa shawqan ila lbiidi adrabu walaa laciba minii wadu shaybi yalcabu awadu shaybi yalcabu ayaa macnuhu dhacaya hamsatul istifhaamkii ayaa la xadfay qof cirarihii miyuu ciyaaraa culamada qaarkoodna waxay qabaan marka am ka daba dhacdo markaasay qiyaasta in la xadfo fawallahi ma adri wa inii laxaasibun bisabcina ramaytu ljamra am bihamaani a bisabcina ramaytu ljamra marka la garanaya buuhi mu toddobaan tuuray dhagxantii jamaraadka mise sideed baan tuuray ma kala saxaya buuri kadabatka caynuka am ra'ayta biwaasidin halasa adalaami min arabaabi khayaala ashcaar badan baa loo soo arooriyey marka calaa kulli xaal hadalka nebi ibraahim uu yidhi haadaa rabbii waxaa lagu xambaarayaa min baabi min baabi xadfi hamsat listifhaam jamcan bayna alaayaat aayaadka kulmin la kulminaayo waayo aayado badan baa lainoogu sheegay inaanu marnaba mushrikiinta ka mid ahayn nebi ibraahim aanu shirki ku dhicin ma kaana ibraahimu yahuudiya walaa nasraaniya walakin kana xaniifan muslima wama kana min almushrikiin aayadda oo min suurati ali cimraan ka mid ah ayuu dafci ihaami libdiraabka aada ugu balballaadhinayaa shanqiidi ee ha loo raajaco aayad kale la midkaa waxaa ka mid ah uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifan wama kana min almushrikiin xaal axwaasha ka mid a inaanu marnaba mushrikiinta ka mid ahayn ayaa laga qaadanaya لا في حال الصغر ولا في حال الكبار وحكى له إله يريد ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل آه صاص أوديد رأيك ابن جرير الطبري مركا ويري شنقيد واردينيا ابن عباسنا ونسبي أورانيا هذا كان ربي كأهيد xaaladdu yaraabay ahayd waxaanuu moodayey marka inuu rabbi ahaa ayuu moodayey marka waxa weeye hadalka noocaas ah hadal baatila inuu yahay ayuu shanqiidi caddeeyey horena waxa u radiyey ibnu kasiir ayaa hore u radiyey oo aayadda suurat lancaam ayuu ku radiyey ha loo raajico marka nebiyada calaa kulli xaal wax shirki la yidhahdaa saasayna uga dhici karin xataa qabla nubuwa kama suuragal ah inay ka dhacdo أما آياتك تلمامة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون تاس وحي تلمامة سواء شرطي والشرط لا يستلزم الوقوع بعلماء الدين شرطي وما لازم سده وما كان صدر دعيتان وحلا إلى ما كان صدر كبائرته وحلا يلاهده iyo beenta waxa la yidhaahdana nebiyadu macsuum bay ka yihiin waana la isku waafaqsan yahay macsuum ka yihiin oo aan been iyo kabaa'irtoonna ka dhici karin walow taqawala calayna bacda alaqaawiil laaqadna minhu bilyamiin marka wax kabaa'ir layaa kama dhici karaan iyo beentoona ma uga dhici kartaa waxa weeye markaa beenta ama kabaa'irtu taas yadaa culammada qaar waxay yidhaahdeen waa uga dhici kartaa markaa sahwi bacdi culammada ka midna waxay yidhaahdeen mar hadday kabaa'ir tahay xataa sahwan ugama dhici karto xataa sahwi ugama dhici karto sidaas yadaa bay yidhahdeen sakaa'irtu ma ka dhici kartaa sakaa'irta culamada qaar waa kala qaadeenoo waxay dhahaan sakaa'irta khasiiska ee liidataa ee sharafta markaysagaa ridaysa baabi'inaysaa ee muru'ada dilaysa kuwaasi markaa kama dhici karaan laakiin sakaa'irta kale ma ka dhici kartaa haabay markaysa waxaan markaa yidhahdeen waa ka dhici karta kuwuu yidhi waa ka dhici kartaa baa bacdi waxay yidhaahdeen yacni ficil ahaan ugama dhicin laakiin muxaqiqu markaysagaa mas'aladaa waa ka daba tegey oo waxa markaa uu yidhi yushkilu calaa haada qowlu llahi tacaala fii xaqi aadama wa casaa aadamu rabbahu fagawa yacni aadam rabbigii buu caasiyey hadalkuu ilaahay yidhi ayaa markaysa waxaan markaa ishkaal ku samaynaysa mas'aladaas marka calaa kulli xaal masalada sakaa'irta culammadu waa isku khilaafsan yihiin culamo badan baana ku tegey inaan sakaa'irtu xataa u bannaanayn waana arrinka markaysa waxaan markaa intuu khilaafka soo naqliyey dabadeed qaadiciyaad laftiisa uu ku nuxnuxsaday kitaabkiisaa la yidhaha ashifaa bixuquuqi almustafaa waana kitaab aada u qayim ah shuruuxna ahlucilmigu waa saareen kitaabkaas la yidhahdo ashifaau bixuquuqi almustafaa shuruuxda la saarayna waxaa ka mid a sharax u saaray shiikhii xanafiga ahaa ee la odhan jiray mulla cali qaari waana sharax markaa madbuuca oo markaysa waxaan markaa uu ku sharxay kitaabka mulla caliy alqaari markaysa waxaan markaa uu sharxay culamo kale oo khafaaji iyo culamo kale oo sharxay laftoodu waa jiraan marka qaadiciyaad kitaabka wuxuu ku nuxnuxsaday inaan sakaa'irtu xataa ka dhici karin mas'alo laakiin la isku waafaqsan yahay maaha ha ku kadsoomin waa mas'alo khilaaf ku sugan yahay abu mudafar asamcaani waxa weeye وأما الأنبياء عليهم السلام فلا يصح منهم وقوع الكبائر لعصمة الله إياهم عن ذلك وأما الصغائر فقالوا لا يصح منهم